bismillaahi raxmaani raxiim warka madaxdiisa musharax cali xaaji warsame oo maanta ka degay magaalada muqdisho kana hadlay abaaraha ka jira waddanka webiga shabeelle oo la sheegaya in biyihiisu yaraadeen iyo dad ka cabanaya hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ee emesef oo dib uga bilaabaysa shaqadeeda dalka soomaaliya kadib sannaddii laba kun iyo saddexiyo toban markii ka baxday waddanka kooxda al-shabaab waxay la wareegtay saldhig ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka kilbiyow ee jubbaland maraykankuna waxa uu canshuurta ku kordhinayaa badeecadda uga timaada dalka meksiko intaasoo warkii oo kooban u diyaargarooba isagoo fidsan musharax madaxweyne cali xaaji warsame ayaa maanta dalka dib ugu laabtay waxaana lagu soo dhoweeyey garoonka dancadda ee muqdisho isagoo ka hadlaya arrimo fara badan oo la xiriira xaaladda dalku hadda ku jiro oo ay ka mid yihiin abaaraha amniga iyo doorashooyinka musharaxa ayaa ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxnimo ee soomaaliya wuxuuna hore u soo noqday wasiirka waxbarashada ee puntland hadal uu ka jeediyey garoonka kadib markii lasoo dhoweeyey ayuu ku bilaabay waxaan aaminsanahay maantay soomaaliya inay u baahan tahay in dhiiggeeda la badbaadiyo dadka islaamka ah oo xasuuqu ku socdo waxaan doonayaa inaan tilmaamo waddanka abaare xoogla ka jira soomaaliya abaarta maanta ka jirtaahi kama sahlana ama kama fududa middii soo martay ee tii waxay keliya soomaaliya maanta uga duwan tahay inaanay lahayn dawlad u gurmanaysa oo dadka soomaaliyeed dhibaatadaa ku habsatay la qaybsanaysa soomaaliya abaartii dabadheer waxay dhacday wakhti dalku awood dawladeed leeyahay waxayna abuurtay in dadka asalka oo ah soomaaliya noloshoodana ku xidhan tahay oo reer baadiyaha dadkaas noloshoodii iyo wixii xoolahooda u harayba la badbaadiyo waxaa maanta muuqata inaysan dadka soomaaliyeed min saylac ilaa raas gamboon ilaa raas casayr inaanay muuqan gurmad cad oo loogu talagalay oo lagu badbaadinayo naftooda iyo xoolahooda webiga shabeelle oo mara gobollo ka mid ah soomaaliya ayaa la sheegay inay soo wajahday biyo-yaraan xooggan maxamuud cabdi ibraahim ayaa warkan eegaya webiga shabeelle oo ah webiga labaad ee ugu dheera soomaaliya ayaa lagu ark biyo-yaraan muddo ka yara sannad iyadoo kumanaan ruux ay saameyn ay ku yeelatay biyo-la-aanta webiga shabeelle webiga shabeelle oo ka soo bilowda waddanka etoobiya ayaa ka soo gala dalka soomaaliya gobolka hiiraan waxaana uu sii dhex maraa gobolka shabeellaha dhexe isagoo ugu dambeynna ku dhammaada gobolka shabeellada hoose hase yeeshee webiga shabeelle oo ku fatahay tuulooyin badan oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe bartamihii sanadkii aynu ka soo gudubnay ayna ka dhalatay inuu ku baaba inay ku baaba'aan dalagyo beeraley badan ay ka sugayeen inay midho ay ka gurtaan ayaa hadda laga waayey biyo laga cabo biyola-aanta webiga shabeelle ayaa waxay dhibaatooyin ay ku tahay kumanaan qoys oo ku nool hareeraha webiga shabeelle kuwaas oo noloshoodu ay ku xidhnayd biyaha webiga sidoo kale beeraleyda gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose gaar ahaana beeraleyda khudaarta ayaa waxaa haatan soo wajahaya biyo-yaraan waxaana ay sababi kartaa inay gaarto khasaare xoog leh biyaha webiga shabeelle oo sidan oo kale noqday bishii maarso ee sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaan la ogeyn sababta keentay in biyaha ay guraan hase yeeshee khubarada ku taqusay dhinaca beeraha ayaa ku sababeeyey in biyo xireenno waaweyn laga sameeyey dalka etoobiya kuwaas oo yeereeyey biyihii biyihii soo gaarayay dalka soomaaliya
hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee emesef oo hore uga baxday dalka soomaaliya ayaa sheegtay inay dib uga bilaabayso howlaheeda waddanka soomaaliya maxamuud cabdi ibraahim ayaa mar kale warkan inoo haya hay-adda gargaarka caafimaadka ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee emesef ayaa ku dhawaaqday in howlaheeda ay dib ay uga bilaabi doonto soomaaliya kadib markii ay isaga baxday saddex sano ka hor hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa soomaaliya ka shaqaynaysay muddo labaatan sano ka badan wakiilka m s f ee soomaaliya guatam katrij ayaa sheegay in hay-addu ay shaqadeedii ay dib u bilaabi doonto bisha abril ee sanadkan m s f ayaa joojisa dhammaan barnaamijyadii ay ka waday soomaaliya sanadii labada kun iyo saddexiyo tobankii kadib markii qaar ka mid a shaqaalihii hay-adda lagu bartilmaamaystay weerar ka dhacay gudaha soomaaliya hay-adda ayaa bixin jirtay adeegyo badan oo caafimaad iyo weliba nafaqaynta kumanaan kun oo carruur ah oo ay barakiciyeen abaaraha iyo weliba colaadda ka jirta qaybo ka mid a soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa qabsatay saldhig ciidamada kenya iyo kuwa soomaalidu ku lahaayeen deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose oo siddeed iyo toban kilomitir u jira xuduudda ay kenya la wadaagto dalka soomaaliya dagaalyahanno tobaneeye ah oo la sheegay inay al-shabaab yihiin iyo ciidamada ayaa la rumaysan yahay in ay weerarka lagu dilay hase yeeshee waxaan weli la xaqiijin tirada rasmiga ah ee halkaasi ku dhimatay dadka deegaanku waxay sheegeen in weerarku uu socday muddo sagaashan daqiiqa ka badan ayna shabaab ku awood badiyeen dagaalkaasi al-shabaab ayaa lagu warramayaa in markii dambe saldhigga ay ka baxeen halka warkaasi idinka imanaya waa efimida daljir iyo internetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dtcom
wararka la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio daljir war la heliyaaba talo la hel
maalintii shalay afhayeen u hadlay aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in dhammaanba alaabaha laga keeno dalka mexico lagu kordhin doono cashuur boqolkiiba labaatana taasoo ah nooc mexico ay u bixinayso dhaqaalaha ku baxaya derbiga maraykanku ka dhisaya xadka ay la wadaagaan dalkaasi arrintaasi ayaa loo fahmiyey hanjabaad meeshii u dambeysay ee maraykanku siinaya mexico iyo calaamad muujinaysa in xiriirka labada dal uu durbo gaadhay halkii ugu xumayd afhayeenka aqalka cad oo magaciisa la yidhaahdo siin sbiser ayaa sheegay in madaxweyne trump uu doonayo in mexico bixiso dhaqaalaha ku baxa derbiga iyada oo loo marayo alaabaha ay soo dhoofinayaan saacada kadib ayaa waxa uu siin dib uga laabtay hadalkiisa wuxuuna sheegay in kelmaddii dhowaan caanka noqotay ee ahayd alternative ay ka mid tahay kuwa madaxweynaha horyaala wasiirka arrimaha dibadda ee mexico louis vendigar ayaa sheegay in haddii maraykanku uu kor u qaado cashuurta alaabaha dalkiisa u dhoofiyo maraykanka ay qaali ka dhigaysa alaabaha dhammaantood ka bilowda afakaadhooyinka ilaa shaashadaha telefishinada casriga wuxuuna ku daray in mexico aysan bixinin cashuurtaasi la kordhiyey ee ay bixinayaan shirkadaha maraykanka taasina uu qaali ku noqonayso macaamiisha amerikanka madaxweynaha mexico booqasho ku tegi lahaa washington toddobaadka dambe ayaa dib u dhigay kadib markii trump saxeexay hindisaha dhismaha derbiga kuna celiyey kelmaddiisii ahayd mexico ayaa bixinaysa madaxweynaha maraykanka ayaa maalintii shalay shir oo jamhuuriyiintu leeyihiin uga qayb galay magaalada filadelfiya waxa uuna sheegay in maraykanku aanay bixinayn lacagta uga baxaysa derbiga dhismaha derbiga ayaa la sheegayaa inay ku baxayso labiyo toban milyan oo doolarka maraykanka donald trump oo doonaya inuu maraykanka ka dhigo dal weyn oo awood leh ayaa mar labaad sida uu ballan qaaday doonaya in uu ka baxo inta badan heshiisyadii ganacsiga xorta ah sida heshiiska la yidhaahdo nafta waxaana la isweydiinayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in maraykanku dib ugu noqdo xayndaabkiisii kana baxo ganacsiga xorta ah isaga oo bilaabaya dagaal ganacsi warkii waa naga intaasi cidda u seegaana waxay dib uga eegi kareen dagaalkan ka deganahay intaradka ee daljir dotcom